sida aad arkaysaan halka waxaa fadhiya guddigii abaaraha maamulkii gobolka degmooyinkii gobolka mudug bannaankana waxaa taagan fayskii koowaad raashinkii loogu talagalay degmooyinka abaaraha fayskaa koowaad degmooyinka loo qaybiyey waa degmada jariiban degmada galdogob degmada xarfo degmada saaxo degmada tawfiiq iyo degmada gaalkacyo intaas ayay guddigu waxay u qaybiyeen fayskii koowaad lacagtii konton iyo kow kun oo doolarka ahayd oo loo beddelay raashin annagu waxaannu ballan qaadnay inaannu ilaahay hadduu raalli ka noqdo waxaasi sidii naloogu dhiibay inay u gaaraan ummadda loogu talagalay qofkii soo bixiyey oo ugu talagalay qofka tabaalaysan inaanaan gees ka marin sidaasaan ballan qaadnay madaxdii degmooyinku waa fadhiyaan guddigiina waa fadhiyaa alaabtiina waa iyadaa raran sidaasaa ilaahay nagu ogya sidaasaananu ku gudbinnay kuna raraynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ka codsanaynaa dadkii wanaagsanaa ee muxsiniinta ahaa ee ahlusharafka ahaa ee u damqaday dadkooda dibad iyo guda meel kastaba ha joogeen inay dadkooda u noqdaan sidii ay horay ugu dabacsanaayeen oo ugu jilicsanaayeen inay mar labaad iyo mar saddexaadba gacanta u qaadaan meel allaala meeshii ay wax ka heli karaan inay ka raadiyaan sidaa hadda odaygu uu sheegayey lama joogo maanta duunyo maxaa lagu badbaadiyaa ma marisa dadkii maxaa lagu badbaadiyaabay taagantahay xaaladdu aad bay u culus tahay xaalad dad iyo xaalad duunyo labaduba meel adag bay marayaan
maanta waxaa inoo farxada in aan qaybino wejiga koowaad ee raashinkii taakulaynta dadkii wax ku yeeloobay abaaraha gobolka mudug sagaal boqol oo qoys ayaa wax loo qaybinayaa raashin isugu jira bur bariis sokor saliid caano iyo timir sagaalkaa boqoloo qoys deegaanka mudug oo dhan ayaa loo qaybiyey waa tabarucaadkii ay soo aruuriyeen dadka walaalaha ah ee dibadda jira jaaliyaadka dibadda jira iyo dadka gudaha ayagana qaybtooda qayb lixaad la qaatay waxaan u rajaynaynaa ilaahay subxana watacala u weydiinaynaa cid walba oo ka qayb qaadatay arrintaas inuu ilaahay miisaanka xasanaadkooda ugu daro camalkooda saalixa ugu kabo sadaqada ay la baxeenna inuu ilaahay dunuubtooda ku dhaafo oo naarta kaga celiyo oo maalkooda ku tahiro waxaan wejiga koowaad wey arrintan maadaama baahidu ay adag tahay intii la hayay weeye lacag konton kun dhan ayaana kharashkeeda u ahaa wax maaragtay hay-ada iyo jihooyin kale wax ku sheegaan male waa wix tabarucaad dadka laga aruuriyey waxaan leenahay baahidii way daran tahay marka koowaad ilaahay baan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala isagaa qaadira kafuururaxiim ah risqiisu waasic yahay gacantiisu weyn tahay inuu ummaddan risqi degdeg ah oo roob iyo khayr ilaahay uu siiyo inta ka soo hartay qaybta labaa qaybaha ka dambe ee soo socda waxaan rajaynaya inay maarata abaarta kasii kullaan doonto sida tan maadaama jiilaalka hadda uu bilowday waxaan dhihi lahaa laga qayb qaato dadkaas mas maaratay dhibaataysan ee wax la tarahayo naf iyo maalba ha loo huro xaaladdu way adag tahay dadku nafbaxbu markan ku dhow yahay xoolihii baktintooda iyo la-ashadooda waa hore ee ahayd dadka ayaa hadda xaalad khatara ku jira waxaan rajaynaya inaan deegaanada soo barakicin cid walba meeshaad wix lagu tari kara lagu taro marka ha laga soo qayb qaato baaraka allahu fiikum sadaqadaas iyo gurmadkaas walaatinimada ah nebi ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan khayrka iyo samafalka isu kaalmaysta wallaahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiih yacni qofka maaragtay intuu walaalka u kaalmay asna gargaarka ayuu helaa kurba qofkii qofka ka faydana maanta maalinta qiyaamaha ayuu ilahi subxana watala asna kurba ka faydi doonaa faraxa oo la geliyay qofka walaalka ah kan gaajaysan oo wax la siiyo waa waxyaalaha weyn ilahi lagu dhowaado ha laga faa'idaysto marka jannadaas iyo camalkaa wanaagsan baaraka allahu fiikum